samu'eelkii labaad cutubka toban iyo koowaad oo isla xilligii sannaddii dambe markay boqorraddu dagaalka u soo bixin jireen ayaa daa'uud yoo'aab diray isagoo wata addoommadiisii iyo reer binu israa'iil oo dhan oo waxay baabbi'iyeen reer camoon oo rabbaahna way hareereeyeen laakiinse daa'uud baa yerusalem iska joogay oo maqribkii ayaa daa'uud ka kacay sariirtiisii oo wuxuu dul socday gurigii boqorka saqafkiisa oo wuxuu saqafka ka arkay naag mayranaysa naagtuna aragga aad bay ugu qurux badneed markaasaa daa'uud cid naagtii soo haybsata diray oo waxaa la yidhi warsowtanu ma ahaa batsheebac inaa iliicaam oo uu uuriyaah kii reer xeed qabo markaasaa daa'uud wargeeyayaal u diray wuuna soo kaxaystay markaasay u soo gashay wuuna la seexday waayo waxay iska daahirisay nijaasteedii dabadeedna gurigeedii bay ku noqotay oo naagtiina way uuraysatay markaasay daa'uud u soo cidirtay oo u sheegtay waxayna ku tidhi uur baan yeeshay daa'uudna cid buu u diray yoo'aab oo ku yidhi ii soo dir uuriyaah kii reer xaad markaasaa yoo'aab uuriyaah u soo diray daa'uud oo markii uuriyaah u yimid ayaa daa'uud weyddiiyey yoo'aab siduu ahaa iyo sidii dadku u noob doonaa iyo dagaalkii sida loogu guulaystay daa'uudna wuxuu uuriyaah ku yidhi bal orod gurigaaga tag oo cagamayro markaasaa uuriyaah gurigii boqorka ka baxay oo waxaana lala daba galay cunto ka tagtay xagga boqorka laakiinse uuriyaah guriga boqorka eriddiisa ayuu la seexday addoommadii sayidkiisa oo dhan oo gurigiisiina ma uu tegin daa'uudna waa loo soo sheegay oo lagu yidhi uuriyaah gurigiisii ma tegin markaasaa daa'uud wuxuu uuriyaah ku yidhi war miyaadan socdaal ka imaan maxaase gurigaaga u tegi weyday markaasaa uuriyaah wuxuu daa'uud ku yidhi sanduuqa ilaah iyo reer binu israa'iil iyo reer yahuudaba waxay ku jiraan waabab oo sayidkaygii yoo'aab iyo addoommadii sayidkayguba waxay ku hoydaan berin bannaan haddaba miyaan u galaa gurigayga inaan wax cuno oo wax cabo oo naagtayda la seexdo haddaba waxaan ku dhaartay noloshaada iyo naftaada inaanan waxaan samaynayn markaasaa daa'uud uuriyaah ku yidhi haddaba bal maantana iska joog oo berrina waan ku dirayaa saas aawadeed uuriyaah maalintaas iyo maalintii dambeba yeruusaalem buu joogay markii daa'uud u yeedhay ayuu hortiisa wax ku cunay oo wax ku cabay markaasuu sakhraamiyey oo fiidkii buu tegey inuu sariirtiisii jiifsado isagoo la socda addoommadii sayidkiisa laakiinse gurigiisii ma uu tegin oo subaxdii dambe daa'uud warqad buu yoo'aab u qoray wuxuuna ugu sii dhiibay uuriyaah oo wuxuu warqaddiisii ku qoray oo yidhi uuriyaah waxaad ugu hormarisaan dagaalka ugu kulul oo idinkuna dib uga noqda si loo dilo uuna u dhinto oo markuu yoo'aab magaaladii arkay ayuu uuriyaah ku hagaajiyey meeshii uu ku ogaa inay nimankii xoogga badnaa joogaan oo raggii magaaladuna way soo baxeen oo yaa'ub la dirireen oo dadkiina qaar baa ka dhintay kuwaas oo ahaa addoommadii daa'uud uuriyaah kii reerxeedna wuu dhintay markaasaa yoo'aab daa'uud cid u diray oo wixii dagaalkii ku saabsanaa oo dhan ayuu uga warramay oo kii farriinta wadayna wuxuu ku amray oo ku yidhi markaad boqorka uga warrantid waxa dagaalka ku saabsan oo dhan markaas hadduu boqorku caroodo oo kugu yidhaahdo war maxaad magaalada ugu dhowaateen inaad la dirirtaan miyaydan ogayn inay derbiga idinka soo tooganayaan bal yaa diray abimeelig oo ahaa ina yerubesheed sownaagu dhagax wax lagu shiido derbi kagama soo tuurin oo sow kuma uu dhiman tebes haddaba maxaad idinku derbiga ugu dhowaateen markaas waxaad ku tidhaahdaa addoonkaagii uuriyaah ahaa ee reer xeed isna waa dhintay haddaba wargeeyihii waa tegey daa'uudna wuu u yimid oo u sheegay wixii yo'aab u soo diray oo dhan oo wargeeyihii wuxuu daa'uud ku yidhi nimankii way naga xoog badnaadeen markaasay dibadda noogu soo baxeen oo annana waxaannu eryannay iyagii ilaa ay iriddii magaalada galeen markaasay kuwii wax toogan jiray addoommadaadii derbiga ka soo toogteen oo boqorow addoommadaadiina qaar baa dhintay oo addoonkaagii uuriyaah ahaa ee reer xeed isna wuu dhintay markaasaa daa'uud wuxuu wargeeyihii ku yidhi waxaad yo'aab ku tidhaahdaa waxaannu yay kula xumaan waayo seeftu mar mid bay baabbi'isaa marna mid kale haddaba magaalada dagaalka aad ugu sii adkee oo afgembi oo adna isaga dhiirogeli oo uuriyaah bilcaantiisiina markay maqashay in ninkeedii uuriyaah dhintay way u barooratay ninkeedii oo markii baroortii dhammaatay ayaa daa'uud u soo cidiray iyadii oo gurigiisii soo gashaday oo iyana waxay noqotay naagtiisii wiilna way u dhashay laakiinse wixii daa'uud sameeyey ayaa rabbigu ka xumaaday